an baa jirta oo dahaaradii oo dhan saddex saddex buu nebigu weysiistay nebigu sal l saddex saddex jeer buu weysiistay dhaqay oo markaas aan kala bixbixin xibnihii idlaaqaasna waa iska qaatay abu daawuudna markii uu axaadiidta wuduu'a keenahayey oo saxaabadii axaadiidta wuduu'a laga soo wariyey dhowr saxaabi ka soo wariyey xadiidka cuhmaan ibnu cafaan buu qaadqaaday marka wuxuu yidhi axaadiidu cuhmaana asixaaxu kulluhaa tdul calى ana masxa ra'si mara waaxida gadaalna laba xadiid buu ku daray oo xasan noqon karta oo markaas ay kasoo bixi karto marmarka qaarkood in saddex jeer la masaxa inay suuro geli karto marka axaadiidta caamka aha meeshaan iska qaatay laakiin sida u badani waxa weye madaxa hal mara ayaa la masaxa fain kaana aqraca hadduu yahay mid galaalan oo aan timaba lahayn oo bidaarta ninka ay xiirtay oo aan timaba lahayn aw maa nabata shacaruhu timababa aysan u soo bixin aw kaana dawiilan timuhu dheer yihiinoo aw madfuuran tima soohan ay yihiinoo la tidcay lam yundabi raddubi inuu ku celiyo looma sunno meeshaas marka inay arintu tacmiim ay ahayd nebiga sala allahu alay wasalam timihiisu haddee dawiilantoo kale waxaa laga yaabaa inay wax geli karaan oo timihiisuna waa dheeraayeen waana ku celiye waana tacmiimna waa ahay laakiin hadda asagu wuxuu kasoo qaaday wuxuu hadday timuhu dheer yihiin ama hadday saloogan yihiin looma sunna inuu ku celiyo kolleyba dee nebigana sala allahu calayh wasalam timihiisu waa dheeraayeen marmarka qaarkoodna qadaa'ir waa ka dhigi jiro marmar waaba kala xirin jiray cabdullahi ibnu zaydna siduu ku sheegay xagguu ka bilaabo haddana waa kusoo celiyey aada waxaa looga fahmi karaa tacmiim madaxa in laga rabo in timaha la kala gaarsiiyo falow wadaca yadahu gacantiisa hadduu dejiyo bilaa maddin diidid la-aan gacantiibuu saaray madaxii xagga iyo xagga madna uma jiiday bixaytu balla meeluu qooyey maa yandaliqu calayhi wuxuu ku socon karo alismu magaci gacantiibuu saaro intii masax lagu magacaabi karo waa qoy wa huwa bacdu shacaratin taasi marka in ismulmasax ku socon kara iyo in kale waxay u baahan tahay in loola laabto luqada lam takruj bilmaddi haddii la jiido aan ka baxayn can xaddi ra'si madaxa xadkiisa hal tinahoo haddii meeshay u degayso loo wado aan ka baxayn madaxa xadkiisa oo meeshaas marka wuxuu leeyahay tin dheer hadduu yahay oo dhinaca uu ujeedo markii loo jiido wejiga gelahayo gobolkaas oo wejiga gelahayo in la masaxa ma anfacayo gabaxaas gobolkaas in la masaxa ma anfacaysuu leey ee tin xadkii ra madaxa ku jiro waa inuu aw qadara hadduu dhibciyo biyuu ku dhibciyey walam yasil mana daadan biyaha kama dareerin ee madaxiibuu ku dhibciyey aw qasalahu madaxii oo dhan buu dhaqay kafaa waa ku filan yahay masaladaasina marka waxay ku socotaa gobol madaxa ka mida madaxiisa in la rabo oo wax yar oo masax lagu magacaabi karo in la rabo oo madaxoo dhan aysan shardi u ahayn masalada qasligana wuxuu meeshii uu kasoo qaadahaya masxi iyo ziyaadaba inuu yahay qasli fain shaqa hadii uu haddii uu dhibo nazcu cimaamatihi cimaamadiisa siibideeda kamala waa dhammaystira calayhaa korkeeda bacda masxi maa yajibu intii waajibka ahayd markuu masaxo ka bacdi oo meeshaas wuxuu leeyahy hadduu rabo inuu cimaamada korkeeda masaxo marka ugu horeysa fooda xoogaha ka taab meeshaasna axaadiista meeshaa kusoo aroortay fahmiga sida culimmadu u fahmeen ayaa kala duwanaato qaarkood waxay leeyihiin cimaamada korkeeda la masaxayo nebigu cimaamadana waa masaxay kufkana waa masaxay xadiiskaasoo kale foodi marka axaadiidtaa sida loo fahmay aragti ku kala duwan weeye waxay leeyihiin cimaamada ra'si laguma magacaabo aayaduna ra'si bay sheegtay marka waa in madaxii meel laga taabtaayo markaa ka bacdi cimaamada lagu dhamaystiro uma yamsaxu udunayhi labadiisa dhagood buu masaxahayaa daahiran daahirka iyo wa baadinan baadinkaba kor iyo hoos dimaa'in jadiidin biyo cusub alaaan saddex jeer buu ku dhaqa marka xadiidka aludunaani min ara'si tusinhayoo kale in madaxii lala masaxo waa xadiidkaasi waa muujinahayaa inkasta oo dariiqyadiisa qaar badanoo mid mid marka loo qaado dariiqyadiisu ay noqonahayaan dacfi ku jiro laakiin marka laysku keena ay wax soo bixi karaan in biyo cusub lagu masaxana waa iyadana waa waa imaan karta uma simaakayhi dhegihiisa daloolkoodii wuu masaxayaa bimaa-in jadiidin talaatan saddex jeer fayuqsilu fayudkilu wuxuu gelinayaa khinsareehi faryarahiisa ayuu fiihimaa gelinaya dhegta daloolkoodii ayuu faryarihii gelinaya intii suuragal ay tahay dhegtaas in laga masaxo intaasuu masaxa uma yaqsilu rijlayhi labadiisa lugood buu dhaqahayaa maca kacbayhi labada anqowla jirankooda alaaan saddex jeer buu dhaqah marka weysaqaadkii kayfiyadiisii oo dhan buu sidaasuu gala falow shaka hadduu shakiyo fii tasliisi cudwin xibin saddexaynteeda xibintan saddex miyaa dhaqday mise labaa dhaqday hadduu ku shakiyo akhada wuxuu qaataa biilbilcaqali inta yaro wuxuu kasoo qaadahayaa inuu laba jeer dhaqay laba jeer inuu dhaqay buu kasoo qaadaya marka saddexaad fa yukamilu alaaan saddex buu dhammaystirayaa yaqiinan yaqiin hadduu is yidhi mahal maraa dhaqday mise mwaa labo mar buu kasoo qaadaya labadii kaleu ku daray mana la rabo si u wado inuu ilaa xaddul waswasa gaarsiiyo nin aan baaldi biyaahayba wejiga u dhaqayn ama jalamad u dhaqayn inuu gaarsiiyana lama rabo waswaaskaas looma lagama rabo laakiin waa shaki caarib oo isku soo dhaco wayuqadimu meeshaas de asalku waxa weeye inuu hal mara dhaqay ama laba jeer dhaqay intaasaa asala kan kale oo shakigana waa la iska tuura wayuqadimu waa hormariya alyumnaa midigtii oo miyadin gacantii iyo warijlin lugtii ah ayuu hormariyaa meeshaas marka wixii sunnaa iyo wixii farada waa isku dhex daray laakiin mar hore wuxoogaa yar muqadimo kuu hormariyo arkaantiibuu sheegay wixii kasoo harayna waa sunnu muqadimadaasna waa kuu hormariyey kabacdina weysaqaadkii kayfiyadiisii oo dhan buu dhinac ka maro sunno iyo faradba iskugu jirta sunno iyo faradba waa iskugu jiraan gadaal marka wuxuu yidhi midigtuu hormariyaa gacantii iyo lugtia laa kafin kafkii maya iyo wakadin dhafoorki iyo waudunin dhegti fayuahiruhumaa waa daahirinaya dafcatan hal mara oo xibnaha kala baxsanoo in la kala dhaqo u baahan gacanta iyo lugta iyo kuwaasoo kale midigtuu hormarina wejigii oo kaleo labada tacabiyaha intuu nebiga sal ala sl isku keenay uu wejiga mar wada mariyey labadii dhafoor iyo wejiga labadiisa dhinaciyo isku mar baa la dhaqa labada dhagood isku hal maraa la masaxahayaa ee midigta ha la hormariyo kuma jiro marka tayaamunkaas isaguna waa sunno wayudiilu lqurata quradii buu dheereeya qurada aslan waxaa loo aqoon jiray faraska wejiga cad marka wuxuu leeyahay qofka wejigaa u cadaan doona hadhow sidii yowma alqiyaame ha dheeraysto wejiga dhaqadiisii ha dheere bian yaqsila inuu dhaqo weeye maca wejhigii wejiga la jirankiisa min ra'sii madaxiisa uu wax ka dhaqo iyo wa cunuqi luqunta uu wax ka dhaqo oo awal waajibka wuxuu ahaa haddii lafta garka meesha iskugu imaanaysa wejigu ku sinaa xoogaa yar daqni in looga daro hoostiisa waxay ahayd waajibkii wixii dhammaystirahayay intaanay luqunta inuu marka wax ka dhaqo si hadhow sidii iftiinku ugu bato zaa'idan can ilfardi faradkii wax ka dheeraada wataxjiili wataxjiili aniga waa ii hoos dhawey laakiin wayutiilu lqurata wataxjiila ayuu noqon karaa laamta in la kor dhabo saasaa wax ku socon karaa bian yaqsila inuu dhaqo weeye fowqa mirfaqayhi labadiisa xusul wixii ka koreeya iyo wakacbayhi labadiisa aanqow taxjiilkana midka qoobabka cad baa la ohan jiray marka isagana hadhowtadii gacmaha iyo lugaha ayaa u iftiimi doono qofkana nuur buu u baahan yahay hasii dheeraysto meesha hadho marka dee see buu yeelahaya ma ilaa bawdaduu ku geynaya waqaayatuhu meeshuu ku dhammaanaya taxjiilkaasi istiicaabu lcabudi cududa in uu dhamaystir uu kaamil yeelo weeye wasaaqi shanshada shanshaduu ku joogaa jilbaha intuu dhaafo bawdada gaarsiinma wayuwaali waa xariiriya alacdaa xibnihii ayuu xariiriya oo xibnaha si xariira ayuu u wada hayaa meeshaas marka xariirka iyo xariirin la-aanta nebiga sal alla alay sl wasadiisu xariir bay iska ahayd wax hadda ku soo arooro magmagacaabo waa inaa xariirisaa iyo waa inaa kala goysaa arrimaha noocaasana xadiid ku saabsan ma aysan soo warin marka waa xariiriyaa buu yidhi fain faraqa hadduu kala geeyo walow tawiilan haba dheeraadee saxa waa ansaxaya bikayri tajdiidi niyati niyo soo cusboonaynta la-aan muwaalaadkaas marka fuqahadu waa isku khilaafaano maadaama nebiga wasadiisi iyo muwaalaad ay ahayd muwaalaadkana marka imisaa xariira imisaasa kala goys sii dheeraantu ha dambaystay haddii wejiga marka la dhaqo ilaa weji uu ka qalalo gacantii aan la dhaqin meesha muwaalaadki waa ka baxay xibinba midii ka horreysay intay qalasho haddii la sugo muwaalaad ma jiro marka muwaalaadkaas waa waajib iyo may waajib maaha xataa madhabta dhexdeeda qadiim iyo jadiid baa ku jiro qadiimku waajib buu ka dhigay fain faraqa hadduu kala geeyo walow tawiilan saxa bikayri tajdiidi niye isagoo niyo soo cusbuna wayaquulu wuxuu yidhaahdaa bacda firaaqihi ashhadu an laa ilaaha ila allah waxaan aan markhaati ka furahayaa xaq wax lagu caabudo inaysi jirin ila allahu alle maahan waxdahu xaaluu keligiis yaho laa shariika lahu wax wax la wadaaga aysan jirin marka inuu sidaas yidhaahdo markuu weyseqaadka dhammeeyana waa sun wa ashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh allaahuma ajcalnii min altawaabiina kuwa toob toobadkeenka badan allow iga dhig wajcalnii min almutaahiriina kuwa daharo qaatana iga dhig wajcalnii min cibaadika asaalixiin qeybtaas hore saxiix muslim bay ku jirta miya saasaan umalayaan laa ilaaha ilaa anta astakfiruka wa atuubu ilayk intaasu ku ducaysanahay baabi kolba haddii allahuma ajcalnii min altawaabiin wajcalnii min almutadahiriina maxas mutadahiriina ma xasuusanaya sanadkeedu wuxuu ahaa qeybta horaa waxay ahayd qeybtii ku jirtay muslim wa atuubu ilayk marka ducadaasna waa la imaanahayaa buu yihi markii uu ka baxo weysaqaadka u dhammaystirto ayuu la imaana ducadaasna sidaa arkaysa waxa weye waa duco oo tawxiid u badan wey tawxiidkana haddi cibaadaadka oo dhan buu ku dhereersan yaho salaadii iyo weysaqaadkii iyo aadaankii iyo meel walba tawxiidkaasa ku dhereersan waa shayga cibaadada nuxurkeedii sida loo adadkeeyana waa arkaysa laa ilaaha ila allah waxdo laa shariika la sida loo adadkeeyey waa cibaadada nuxurkeedii wey marka aada baa loo adkayna walilacdaai adciyatun walilacdaai xibnihii waxaa u sugnaada yidhi adciyatun ducooyin baa u sugnaado tuqaalu cindahaa agteeda la yidhaahdo laa asla lahaa asal aan lahayn manaa waa ducooyin daliil macnale aan ku fadhin oo axaadiis daciifa ku dhisan ducooyin noocaasaa jiruu leeyahay oo markii uu sinjoonahay allahuma xasin farji min alfawaaxish oo markuu markuu luqluqanahayo iyo markuu wejiga dhaqahayo mid walba duco gaara ducooyinkaas marka wuxuu leeyahay kitaabada qaarkood baa soo wariyey laakiin ducooyin oo asal fiican ku fadhiya maaha marka kuwaas waa iska dha sidii hadda nawowdu uu yihi xadaftu ducaa alacdaa ilaa asla laha asal male meeshaas marka xoogaa waxay ka taabtaan xadiid daciifa hadduu ku soo arooro shay fadaailulacmaal fadaailulacmaal waxaa la yidhaahdaa waxyaalaha manaaqibta iyo ammaanaha shay baa la ammaanay shaygaas la ammaanay haddii xadiid ammaanahaya u yimaado shay oo ammaan u yahay hay shaygaas marka uu ammaanay xadiidka ku saabsan waxay yidhaahdaan fadaail acmaal xoogaa waa la tasaahulaa laakiin saddex shardi oo aada u adag bay ku xiraan waxaa la yidhaha horta shaygu asaal ahaan nas caamahoo shaygaan ammaanay waa inuu jiraa oo ammaanta caamka uu soo gelaya xadiidkan daciifka ahayna si gaaruhu usii ammaan marka xadiidkan daciifka waa la iska qaadanaya maadaama nas caamahu uu dhexgelahayaa jiro waa hal shardi shardiga labaadna waxay yidhaahdeen waa inuusan xadiidka dacfigiisu shadiid ahayn xadiidka dacfigiisu waa shadiid marka la leeyahay ninkan waa nin muqafalaho markii axaadiistiisu isku qaldantaa laga tegay matruuq ninkii been lagu sheegay iyo ninkii wadcu xadiid lagu sheegay iyo midkii muqasalka ahaa iyo dadka matruukiinta la yidhahdo xadiidkooda aan la qaadan kuwaas xadiidkooda xadiid daciifa soo aroora ayao looma raaco waxba lagama soo qaado dacfi shadiida waa inuusanaa qofku marka uu cibaadadan la imaanahayana wuxuu istinaadsanaya naskii caamka waa inuu yahay marka markaa shuruudda fiirisid meeshiiba wax badan oo laga soo qaado oo badanba meesha kasoo bixda laakiin shay sharcigu uusan ammaanin oo sheegin oo shaygan hala sameeyo uusa oran xadiid daciif aha ammaanay fadaa'il acmaal weye meesha ma soo geli fadaa'il ha iska ahaadee de nas caamaho ammaanay lama arko oo uu dhex galo ayaan meeshii jirin laakiin marka hore waxaa la fiirinaya shaygan horta nas caama uu ku dhex jiraa ma jiro sida salaadii oo kale uu ku dhex jiro marka haddii xadiidkan daciifkaa yimi oo salaadan sii ammaanay ammaanta xooga waa laga indhalaaba ilaa waxaa jiray nas caamaho ay ku dhex jirto marka aadaab buu meeshaas galay weyseqaadku u baahan yahay wallahu subxaanahu watacaala aclam
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ولو waxaan ku dhex jirnay weyseqaadkii waxaa noogu dambeysay adkaartii marka uu dhammaado adkaartaas ashhadu an laa ilaaha illa allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu ana maxameda cabduhu warasuuluh intaas waxay ku jirta saxiix muslim allahuma ajcalnii min altawaabiina wajcalnii min almutaahiriin tirmidi baa wariyey xoogaa idraabna waa lagu sheegay marka qeybta ugu horeysa ayaa ugu xoog badan waxyaalaha kaloo marka xibnaha la dhaqahayo la akriyana waa kaasoo wuxuu yihi asal male wa aadaabuhu istiqbaalu lqibla aadaabtiisii waxa weye qibladoo loo jeesto qibladaas loo jeestana axaadiidta oo ku timaada inta badanba qiblo ujeesta axaadiistu ma sheegaan xaafid ibnu xajar wuxuu yihi mid ugu soo dhowo xoogaa istinaas xadiid bazaar ku jiray oo markuu ducaysanahayo oo ducadaas uu akrinahayo hadduu madaxa kor u qaado meeshaas mararka madax koruqaadkaas oo ducaysanahayaa inuu qibladii bal ujeedo meeshaas ama un meeshaa usoo dhowaan kartaa laakiin wax waadix ku ah meeshaas male walaa yatakalamu ma hadlo liqayri xaajatin xaaje la-aanteed ma hadlo cibaaduu ku jiraa marka cibaadadaas qalbigiisu inuu xagga rabbigiis jiro ayaa laga rabaa xaaje la-aanna ma hadlo yiri wuxuusan u baahan taas waxay la tahay xadiidkii iska caamka ahaa oo xaaje la-aanta ku saabsanaa man kaana yuuminu billahi walyowm alaakhiri falyaqul khayran ow liyasmut kaasba muustageli wayabda-u waa bilaabaa biaclaa weji wejigiisa meesha ugu sarraysa ayuu ka bilaabaayo waa sida dhaqiddu ku sahlan tahay weji walaa yaltumuhu ma dharbaaxo bilmaa-i biyo kuma dharbaaxo oo biyaha xoog uugu dhufanahayo inuu naftiisa dhibo ama indhaha ama meel dhibo saasaa suuragala wax cibaadaa hoojidaysanna maaha oo dadka uun waswaaska badan oo uun waxay sameeyaan wax cibaadaa hoog mashruucana ma aha naftiisa inuu dhibana khatar buu ugu jira marka wejiga kuma dharbaaxuu yiri biyaha fain saba calayhi hadduu ugu shushubo kayruhu keyrkiisa oo cidi biyaha ugu shushubayso ama rubuneeto soconayso ay tahay wuxuu biyaha ka weysaysanahaya bada-a waa bilaabaa bimirfiqayhi labadiisa xusul iyo wa kacbayhi labada anqow buu ka bilaaba waa sida ay ugu sahlantaha haddii qof ugu shushubayo gacanta markuu dhaqaayo inuu xusulka ka bilaabo wainsaba calaa nafsihi hadduu isagu naftiisa ku shushubanahayana bada-a biasaabicii faruhu ku bilaabahaya inuu sacabka ku shubto biyihii gacanta uu ku dhaqo horay inuu kasoo bilaabaa u sahlan marka kaasna waa meesha u sahlan dhaqitaanka wayatacahadu waa ka taxadaraa amaaqiya caynayhi indhihiisa darafkooda meesha isha oo darafkeedaah oo ay suuragal tahay inay waxyaalaha isha ka soo baxaa meeshaas ay ku dhagaan meeshaas waa ka taxadarahayaayo waa ka fujinahaya wixii ku yaalla sida biyuhu ku gaaraan meeshaasna masaladaas waxay ku xiran tahay inta xibinta la yidhi dhaq meel ka midi inay bannaanaato waysada ku socon mayso maxaa yeele cagtii markii meelay ka banaanaato lumcad yar bar yar uu ku arkay nebiga sal allahu calay wasalam waa ka eedeeyo yidhi weylun lil caqaabi min annaar ninkii meel bari ay ka banaanaatay lugtiisii waa ka yidhi waysadaas waa hagaaji marka meel yar oo meesha intii la dhaqahaye ah haddii wax ku dhegan yihiin waxaas ku dhegani biyaha ay ka celiyaan xibintaasi marka ma wada dhaqna oo xibinta waxaa laga rabaa tacmiim ayaa laga rabaa marka tacmiimkaa laga rabo darteed wixii isha ku dhegan iyo wixii ciddada hoosteeda ku jira iyo meeshii daahir ah oo in la dhaqaba leh meeshaas waxaa la rabaa inaan wax biyaha ka celiya ay siin jirin marka meelahaas waa ka taxadarhayaa isha darafkeeda waa uu ka taxadarhayaa iyo wacaqibayhi cirbihiisa iyo wanaxwihimaa meelaha la mid oo mimaa yakhaafu wuxuu ka cabsan karaa iqfaalahu halmaamidii meelaha in la halmaamo oo laga gudba ay suuragal tahay faraha dhexdooda iyo faraha lugta hoostooda iyo meelaha in uu qofku halmaamo ay suuragal tahay meelahaasna waa kawaa inuu ka taxadaro qubayskoo kale hadday tahay xudunta iyo meelaha marka qofku uusan aada uga taxadarinoo daahirkana ahoo biyaha inay gaaraan la raboo la dhaqo meeshaas waa inuu ka taxadara siyamaa fi shitaai buu yidhi markii ay tahay shitaha kuma sii jirto waktigaas oo wasakdu ay suuragal tahay inay cagta ciribta iskorkorto markaas si gaaruhu uga sii taxadarahaya oo waxaa la rabaa in biyihii gaaraan ayaa la rabaa wayuxariku waa dhaqaajinahayaa khaataman khaatamkiibuu dhaqaajinahayaa liyadkula almaau biyuhu siday u galaan taxtahu hoosti faraatiga uu qabo haddii aan biyo gelayn waa inuu dhaqaajiyo si biyuhu meeshaas ay ku galaan maxaa yeelay meesha faraatigu saaran yahay meel in la dhaqa la rabo weeye oo biyuhu inay gaaraan maahan weysadu si kale aysan ku ansaxayn wayukallilu waa gelgeliyaa asaabica rijlayhi farahiisa ee lugihiisa farahooda labadiisa lugood farahooda ayuu dhex gelgeliyaa bikhinsarihi faryartiisa khinsariyadihi gacantiisa faryarteeda alyusra oo bidixda ah ayuu dhex gelgelinayaa si meelihii banbanaanaan lahayo bi aysan u gaarin uu u gaarsiiyo yabda-u waa bilaabhayaa bikhinsari rijlihi lyumna lugta midigtaha faryarteedu kasoo bilaabahaya min asfalo hoos buu ka gelinaya wayakhtimu waana ku dhammaynaya bikhinsar ilyusr marka tayaamunkuna haddee midig iyo bidix in midigta la hormariyaana weyseqaadka o dhan bay mashruuc iskaga ahayd in farahaas la gelgeliyo dhexdooda fare la gelgeliyo biyo la gaarsiiyaana waxay damaanad u tahay inaan meel banaanaata aysan jirin meeshii banaanaata weysadii wax ka maqan bay noqonaysa wayukrahu waxaa la kahdaa an yaqsila inuu dhaqo kayruhu kayrkiisa acdaahu xibnihiisa ilaa licudrin cudurdaar maaha wuxuu yii liannahu sifatu lmutakabiriin buu yii nin oo isagoo aan wax dhibaataa qabin gacmaha la ii dhaqo lugaha la ii dhaqo oo taasna waa karaahiye oo mutakabiriinta uu shabahahay wa taqdiimu yasaarihi bidixiisa inuu hormariyaana waa la kahdaa marka weysaqaadkii furuudiibuu kuusoo hormariyey sunan buu dhexgeliyey aadaab kale geesaha kala xiriirtuu galay kale makruuhaadkii hadba meel buu ka qabana marka hadda makruuhaad buu ku jiraaye midigta inbidixda inuu hormariya karaahiyo weye maxaa yeele nebiga sala allahu calayh wasalama tayaamun buu jeclaan jiray walisraafu filmaai biihi inuu ku xadgudbo oo biyo badan isku shubo biyahaas xadgudubkooda oo lagu xadgudbahayaa haddii xibinba saddex jeer ka badan la dhaqo waa xadgudub biyo fara badan oo uusan u baahnayn hadduu ku shubana waa xadgudub marka dadka oo waswaaska badan oo xibin walba intaasoo jeer ku shubahaya waxaas inaysan cibaado u noqonayn inay gartaan baa la rabaa oo cibaadadu wax go-an weeyo saddex jeer baa lagaa rabaa inaad dhaqdid saddex jeer ka badanna wax ajraba ku heli maysid marka israafkaasi lama ogo israafka mid waxaa jira karaahiye ka badana
karaahiye waa ka badan yahay biyaha oo loo sameeyey in lagu weysaysto oo dad ay sameeyeen oo qofku asagu uusan iska lahayn oo in lagu weysaysto loo jideeyey biyahaas inta weysadiisa ka badan hadduu daadiyo qofkaasi waxa weeye nin xoolo dad dhunshay wey. xoolo dad buu dhunshay biyaha rubinootooyinka ka socda masaajidda oo dad ay biyaha ku shubeen oo ay in lagu weysaysto u sameeyeen daadis uma samayn oo weysay u sameeyeen marka waxaa laga rabaa qofku markii uu shubanahayana inuu furo markii uusan shubanayna uu xiro laakiin biyuhu iska daadanayo nin iska cadayanahayo oo intuu gacantaan dhaqahayo wax badan iska daadanahayaano waxaasuu ku xadgudbahaya wax ku xisaabsan wey. waa ku xisaabsan yihiin wesaa loo sameeyey maahane daadis iyo ku dheerid looma samayn marka israafkaasi asagukaasi biyihii adugu aa lahayd iyo biyahaas ka mubaaxa aho xataa badda ahoo webiga aho wey waxa israafka la diidahaya maahane biyo dad iska leeyahay oo ay sabab ugu talagaleen oo wixii adugu intaad ka gudbisa aa iska daadaadisay taas iyadu meesha waa ka sii sarraysa karaahiyada iyo meesha kuma jirto wayundabu waxaa la sunneeya allaa yanqusa inuusan ka nusqaamin maa alwuduui maa lwuduui miya allaa yanqusa inuusan ka dhinmin maa ulwuduui weysaqaadka biyihiisu can muddin mud inuusan ka dhinmin waa intii nebigu ku weysaysan jiray sala allahu calayh wasalam wahuwa ridlun wa huluthun baqdaadiyun oo markii la qiyaaso waxaa la yidhaha lix boqol oo garaam meelahaasi ku dhowda walaa yanqus sida haddee iska muuqatana gascaddan oo saliidda lagu lagu shubto hadda dadku ay wax ku beegtaan oo kale oo laga yaabo inay lixdaas boqol oo kale u dhigmi karto haddii qofku damco inuu gacanta ku shushubto si biyahaasi ay u gaaraan oo intaa isku gaarsiiya waa adagta laakiin haddii uu marka hore faraha dhaqdo oo kabacdii dardarsado waxaa suuragala inuu gaarsiin karo intii weysada uu doono inay u gaari karto walaa yanqusa waa inuusan ka nusqaamin baa la sunneeyaa maaul qusli biyaha uu janaabada uga qubaysanayo can saacin wasaacu khamsatu arbaalin shan radli iyo ridli iyo wathulutun weeye shuruutu ridlin bilciraaqiy marka asaguna afartaa mud buu noqonahayaa marka qubayska marka la qubaysanahayana waxaa laga yaabaa afartaas mud inaysan ka badan saddex litir inay ka yaraadaan maaha marka biyaha lagu qubaysanahayo qofku biyaha oo caad ahaan uu iska qubaysanahayo oo nadaafada iyo waxyaalaha noocaas oo kala midha intii u gaarto biyaha in la dhaqaaleeyana waa laga rabaa dadkao dhan laakiin kuwa cibaadada waxaa la rabaa inuusan xuduuddooda ka bixin oo taxdiid maaha wax waa ku darmi karaan laakiin waxaa la rabaa in uusan qofku moodin inuu baaldi iyo toban litir iyo wax noocaas oo kale inuu u baahan yaho sidaas cibaadadu tahay oo fiican tahay inuu saa moodo lamar walaa yunashifu ma qallajiyo acdaahu xibnihiisa ma qallajiyo walaa yanfudu yadayhi gacmihiisana ma jafo marka tanshiifka waxyaalo uu nebigu sala allahu alay waslm isku qallajin jiray baa jira axaadiis ku soo aroortay waa la daciifay jafi mahayo biyaha iska jafi iska qallajin mahayana xadiidka kolleyba loo deliishaday waxa weeye nebiga sala allahu calayh wasalam markuu qubaysanayo maymuuna ay tiri khirqaan u keenayo marka khirqadii madii ma doonin waa diiday laakiin xadiidkaas waxaa ku jirtay sida nawowiga uu sheegay xadiidkana ka muuqata wax ka hor imaanahayo walaa yanfudu yadayhidaanu nebigu sala allahu calay wasalam gacmuhu iska jafaa waa iska jafaa laakiin maradii ay u keentay waa ka diiday sababtuu uga diiday waxay doonto ha noqoto marka jafidaa la iska jafahayaa dhibaata kuma jirto walaa yastaciinu ma kaashado biaxadin axadoo yusubu calayhi ugu shubshuba oo midkaasna haddii nebiga sala allahu calayh wasalam markii loogu shubshubay in uu muujinahaya inay jaa-is tahay oo bannaan tahay saas ayuu marka uqaada u qaatayo shushubidda marka ay ka fiican tahay inuu qofku asagu shushubto maadaama uusan cudurdaarba lahayn laakiin waa karaahiyo iyo waa dembi baa u gelahayay meesha mid meesha kuma jiro nabiga sala allahu alay wasalam dhowr jeeroo kala duduwan baa loogu shushub walaa yamsaxu raqabata luquntana ma masaxo oo iyadana xadiis ku yimid waxay yidhahdeen xadiis macnale ma aha oo luqunta masixideedu qulliga yowma alqiyaama la gelinahayay ammaan ka tahay waxay yidhahdeen xadii wax macnale ma xadiis xadiis ahaan wax u qiimo u leh maaha marka ma masaxo luquntiisa masixin walow kaana haddii ay tahay taxta adfaarihi cidiyihiisa hoostooda wasakun wasakhi hadday tahay yamnacu reebahaya wusuula almaai biyuhu inay gaaraan lam yasixa alwuduuu waltiqaadku ansixi maayo haddii cidiyaha hoostooda wasakhi ku jirto iyo haddii wax oo gacmaha la marsaday ay ku jiraan iyo nin olyo iyo wax noocaas oo kalea ka shaqeeyey oo farahiisii wax ku dhegdhegan yihiin waxaa xibnahaas ka celinaya inta la yidhi hala dhaqo waxaa la rabaa biyuhooda toos u gaaraan wixii ka celinahayaan waxay noqonaysaa xibin aan la dhaqin bay noqonaysaa
من فضلك اقلب الشريط من فضلك اقلب الشريط من فضلك اقلب الشريط فضلك اقلب الشريط من فضلك اقلب الشريط
walow kaana haddii ay tahay taxta adfaarihi cidiyihiisa hoostooda wasakun wasakhi hadday tahay yamnacu reebahaya wusuula almaai biyuhu inay gaaraan lam yasixa alwuduuu waltiqaadku ansixi maayo haddii cidiyaha hoostooda wasakhi ku jirto iyo haddii wax oo gacmaha la marsaday ay ku jiraan iyo nin olyo iyo wax noocaas oo kalea ka shaqeeyey oo farahiisii wax ku dhegdhegan yihiin waxaa xibnahaas ka celinaya inta la yidhi hala dhaqo waxaa la rabaa biyuhooda toos u gaaraan wixii ka celinahayaan waxay noqonaysaa xibin aan la dhaqin bay noqonaysaa taasna waxaa muujinahaya lumcadii bartii yartahayduu nebigu uu ku arkay nebi sala allahu calayh wasalam ninka lugtiisii oo lu yidhi weysada soo hagaaji saa ku hagaagi mayso walow shaka hadduu shakiyo fii asnaa'i alwuduu'i weysaqaadka dhexdiisa inta uu ku jiro fii qusli cudwin xibin dhaqideed lazimahu quslige lazimahu qusl lazimahu waxa ku laazimahaya qusligaasaa ku laazimahaya xibintaas inuu dhaqo maca maa bacdahu wixii ka dambeeyey la jirankiisa masalan markuu madaxii masxiisii joogo wuxuu tiri lugaha ma dhaqday ma dhaqday gacanta ma dhaqday amaaba labada gacmood midoo dhaqin gacantiina waa soo dhaqahaya madaxiina waa soo masaxa maxaa yeele asalku waxa wey inuusan dhaqin waa intuu weysaqaadka dhexdiisa ku jiro aw bacda faraaqihi markuu weysaqaadkii dhammaystirtay oo ka baxay kabacdii wuxuu jira masixin madaxii ma masaxan lam yalzamhu shay-un waxba ku laazimi maayo sida daahirkaahi waxa weye weysadiisu inay ku dhammaatay kamaal haddii albaabkaa la furana laga bixi maayo qofku maanta markuu beledka dhexdiisa aka markaa weysanaysa alle madaxa masa ma masaxday inuu is yidhaahdo mushkilad aan laga baxayn baa meesha imaanaysa marka hadday mar weysadu dhammaato hadda kabacdi wax dib loogu noqonayaa ma jirto laakiin weysada dhexdeeda intuu ku jiro haddii uu shakiyo markaas way markaa laga rabaa inuu xibintaas soo celiyo maxaa yeele asalku waa inuusan dhaqin wayundabu tajdiid lwuduui weysaqaadka in lasoo cusbooneeyo ayaa la sunneeyaa liman sallaa bihi fardan ninkii ku tukaday oo naflan sunno ku tukaday oo weysaqaadkaas la weysaystaaba fadiilo iyo ajro wayundabu lwuduu'u weysaqaadkii waa la sunneeyaa lijunubin junuboo yuriidu doonahaya aklan cunid ow shurban cabid sharban cabid ow nooman hurdo ow jimaacan aakhara jimaac kale doonahaya inuu weysaysto marka junubba hadduusan rabin inuu hadda qubaysto inuu weysaysto oo xadadkii sii kala fududeeyo waa laga raba wallahu aclam baablmasxi cala alkhufayn masxulkhufayn waa qayb weysada ka mid ah sidaa darteed weysaduu daba jooga isagu wuxuuna ku xihan yahay weysada ee najaasadana ma soo galo qubayskana ma soo galo markuu ninkuu weysaysto haddii lugaha ay ugu jiraan fufafkaasi hadday ugu jiraan isagoo uu weyse qabay oo hubkaa gashaday haddii uu uu weysaysto hadda uu weyse u baahdo oo weysaysto wejigii dhaqo oo gacmihii dhaqo oo madaxii masaxo oo lugihiina hufafkaasi ugu jiraan meeshuu lugaha ka dhaqi lahaa waxaa marka u furan inuu lugihii hufafkii kor ka masaxo hufku asalkiisu hore wuxuu ahaa maqaar oo dadku sida iskaalshadoo kale ay u gashan jireen oo meelaha qabowgu ka dhaco ay qabowgaa dartiis u qaadan jireen oo iskama bixiyaan habeenkii xataa waa ku seexdaan maxaa yeele meeshiibaa qabow ah qabowgaa dartiis baa loo gashaday marka waxaa loo fududeeyey meeshuu ninkuu iska siibi lahaa inuu korka biyo ka mariyo saasaa loo fududeeyey markuu weysaysto oo inta kale soo dhammaysto oo lugaha dhaqidoodii la gaaro biyuu korka ka marina qofku asalkii hore maqaarkaasu ahaa wixii aan maqaarkaas ahayn oo jawrabka la yidhaahdo oo ka samaysan wax kale ka samaysan oo ayagana sida noocaasoo kalea loo gashadana saxaabo badan waa ku abu daawuud ka soo arooriyey maaqan sagaal miyay gaarhayeen ee rag badan buu ka soo arooriyey xadiidka kabaha asaga waa isku qabsadaanoo fuqahada qaarkoodna waa diideen waxay yidhaaheen kabaha ayagu soo geli mahayaan qaarkoodna marka xadiidka isku haysiga ay isku haystaanna wey wax dhali marka masxul kufkaasi mar waxaa laga fiirinahayaa xukunkiisa ma bannaan yahay mise ma bannaan waa daraf laga fiiri shuruudda uu leeyahay oo lagu masaxanahayaa maxay tahay muddada la masaxanahayaa sideebay inteebay dhanta kayfiyada loo masaxanahayaa sideebay tahay maxaa burinahaya waxyaala noocaasuu ka hadli doona insha allah yajuuzu lmasxu cala alkufayni yajuuzu waxaa bannaan almasxu in la masaxo cala alkufayni labada kuf fi lwuduui weyseqaadka axaadiid fara badan baa ku timid xadiidkiisuna waxaa la mutawaatir waa gaarahayaa toddobaatan saxaaba ayaa warisay marka xadiid axaadiidta faraha badan oo ku timid qufku waxa weeye waa shay in la masaxdaa bannaan tahay oo weyseqaadka ka mid tahay weyseqaadka kaliyuhuuna galaayo qubayskana ma galo najaasada suulinteedana ma galo lilmusaafiri ninkii safray safaran mubaaxan safar bannaan tuqsaru fiihi salaatu salaada lagu gaabiyo wuxuu masaxanayaa alaaata ayaamin saddex beri iyo walayaaliyahuna habeenahooda hade xadiidkii ku yimid oo musaafirkuna saddex beroo masaxdaa muqimkuna yowma waleyla safarkii marka wuxuu ku fasiray wuxuu yihi safarku waa inuu mubaaxiya ninkii u tegey inuu dad soo dhaco ama dad soo dilo ama dembi soo sameeyo u safro safarkoo dhanba wuxuu ku dhisan yahay macsiyo safarkaas sharcigu waxba u dabcin maayo le wax loo dabcinayaa ma jirto ninaan safrin oo kalea laga xisaabay safarkiisa wax oo rugsaa kusoo dheeryahay walmuqiimu muqiimkiina yowman waleylatan habeen iyo maalin buu masaxanahaya ninku hadduu degan yahay oo gurigiisa joogana habeen iyo maalin sidaasna waa sidii xadiidka kusoo aroortay wabtidaau lmuddati muddada bilowgeedu min alxadasi xadas buu ahaaday oo bacda lubti qufkii gashashadiisa ka dambeeya qufka hadduu saaka gasho saaka weysaysto oo quf gashado oo ilaa duhurkii uusan weysadu ka jebin oo duhurkii weysadu ay ka jabto wuxuu leeyahy markaas weysadu ka jabtaa laga bilaaba weysadu markaas ay ka jabtay ayaa laga bilaaba sidaas wey sida madhabta ku socoto inkasta oo nawowi markii uu fiiriyey qowlkaas u cuntami waayey oo markuu sharxumuxadabka uu ka hadlahayy uu leeyahay masaxaa laga bilaabaya maxaa yeele masaxa axkaamtu ku xiran tahay xadaska wax kuma xiran oo culummada masaxaa laga bilaabaya ku tagtay qoladaas xoogaa dhinacooda uu leexday marka laakiin sida hadda madhabta culummadii madhabtu ay ku tageen shaaficiyada waxaa weeye xadadkaa laga bilaabahaya oo markuu qufka gashado ka dambeeyo oo qufka hadduu intuu saaka gashado oo maantoo dhan ka weyse qabo waxay leeyihin caawa markuu seexdo xadadkaasaa laga bilaaba waxaase meesha u muuqatay inuu raajix ka dhigahayo masaxa masaxa axkaamta ku xiran tahay yamsaxu lmusaafir masaxa wax ku xiran yihin axkaamta ku xiranta fain masaxahumaa hadduu masaxo labadii qof ow axadahumaa midkood xadara nagaadi uma saafara uu safro ow safaran safar uu ku masaxo uma aqaama uu nagaado ow shaka uu shakiyo hal ibtada almasxa masaxma wuxuu ku bilaabay safaran safarka ow xadaran mise nagaadibuu ayuu ku bilaabay atama wuxuu dhammaystirayaa masxa muqiimin muqiim masxiis faqad oo kale ah oo meeshaan masxu waxa weeye waa shay ruksaa haddii shaki soo galo shakigaasi waa burinahaya muddadii dheerarkiisa haddii uu shakiyo war wuxu ma xadar baa mise waa safar waxaa laga soo qaadaya xabarka asagaala ee muddada ugu gaabnayd oo lahubo ah muddadaas la hubo marka hadduu marka hore uu masaxahayo nega uu deganaa oo gurigiisa joogay ama labada qufba ama midkoodba hadduu deganaa oo uu safro safarkaasi wax kordhin maayo maanta masaxaasi wuxuu ku bilowday nagaadi nagaadiguu ku dhammaana habeen iyo maalin buu ku dhammaana ama maanta isagoo safar ku jira ayuu masaxday laakiin waa degay intuu safarkii ku dhex jiray haddii muddadii u dhammaatay muddadii waa u dhammaatay haddaysan u dhammaanna muddada muqiimku u dhammaystiran haddii muddadii muqiimku awal u dhammaatayna waaba dhammaatay oo meeshuu hadda ku joogo ayuu qofkii iska bixinaya waysadii hadda ka dambayso oo dhaqanaya oo lugtii markuu dhaqo kabacduu gashanaya meeshaas marka hadday safar iyo xabar labadoodu isla soo dhex galaan dhinaca xabarkaa la raajix yeela walow axdasa hadduu xadaso xadara nagaaday isagoo negibuu xadas wa masaxa safaran safarna waa ku masaxa waysadii hadday ka jabtay markay weysadii ka jabtay ma uusan weysaysanoo ma masaxan safarka intuu ku dhex jiray oo marka uu safrayoo dhaqaaqo magaaladii ka baxay ayuu weyse galay oo markaasuu masaxday atama muddata musaafirin musaafir muddadiis buu taam yeela masaladii marka hadda waxay gashay ay ku xirantay masaxay ku xirantay oo axkaamtii masaxaa la fuuliyey hadda sida aa meeshaan arkaysa oo hadaaso marka uu beledka joogay oo uu rabay inuu safro oo uu soo kaadkay kaadidiisii lama fiirin markuu beledka ka baxay buu weysaystay markaasuu qufkii masaxday muddadu waxay ka bilaabanaysaa muddadiisii marka waxay ku bilaabatay masaxiisu safar buu ku bilowdo saddex beri waa dhammaystirana arrintii marka hadda safar waxay ku xiran tahay masaxii bay ku xirantay sidii nawowi uu raajis yeelahay masalada hore marka xadaska la fiirin mahayuu leeyahay waxaa la fiirinhayaa masaxaa la fiirina haddii masixiina uu yahay safar xadaskuna uu ahaa xadar la fiirin mahayo xadaskii masaxaa la fiirina sawaaun waxaa isla siman madaa calayhi hadduu kusoo tegay waktu salaati salaadu waktigeed iyo kamaalihi dhammaantiis fil xadari nagaadigii am laa maya ninkaani waa xadasay hore kama weysaysan xoogaa buu iska joogay salaad la tukan karo hadda ka bacdi buu safray markuu safruu weysaystay markaasuu qofkii masaxday marka wuxuu leeyahay masaxaasaa uun la fiirsanayaaye muddo salaad uu joog uu tukan karo ayaa waktigii kasoo tagtay oo inuu tukado laga rabay oo inuu weysaysta laga rabay saas loo fiirin sawaaunta meesha uu keenayna waxaan u malaynaya inuu ahaa abu isxaaq shiraazi oo yidhi asaga haddii inta uu naga yahay oo xadaskaana uu la yimi oo nagaadihina uu ku jiray muddo salaad qaadi karta ay tahay haddii muddadaas waxaa laga rabay inuu weysaysto tukado salaadana waktigeedii waa galay inuu tukadana waa laga rabay inuu weysaystana waa laga rabay marka muddadaas waxaa loo xisaabinaya xadar baa loo xisaabina hadalkaas abu isxaaq shiraazi ayuu iska radinaya wuxuu leeyahay salaad waktigeed baa intuu nagaa soo tagtay iyo ma soo tegin iyo ma gelin buu joogay waxaas loo fiirin maayo markuu masaxdaa laga bilaabo hadduu masixiisu uu safar dhexdiis ku dhacay muddadu waa muddo safar walow axdasa xadara nagaadi hadduu ku xadaso wa masaxa safaran safarna ku masaxdo oo xadaskii iyo masixii baa kala tegay masaxa uu masaxdo safaran safar ku masaxdo atama wuxuu dhammaystiraya muddata musaafirin musaafirka muddadiisiyo muddadu waxay ku xirmaysaa masaxay ku xirmaysaa meeshu uu ku masaxdo sawaaun waxaa siman madaa calayhi inuu kusoo tago waktu salaati bikamaalihi asagoo dhammaystiran filxadari intuu nagaa in salaad waktigeed soo tegey wakti salaad la tukan karaa am laa inuusa tegin waa isla mid waxba kaa la fiirin maaye safarka uu ku masaxdaa laga fiirin fain shaka hadduu shakiyo fi inqidaai muddati muddadii dhammaanshadeedii war muddadii ma dhammaatay mise ma dhammaan lam yamsax ma masaxanayo fii muddatu shaki shakiga muddadiisa wuxuu ka soo qaadaya muddadii inay dhammaatay ayuu ka soo qaadahayaa waxyaalaha rugsadaadana saasay u fiiriyaanoo qasriga iyo muxuu ahaa masaxaan iyo mar haddii shaki meesha soo galo shakigaas waa wa- wa- arrin- waxay wa- waa la laaqi yeelahay arrintaas waxaa laga soo qaadahaya muddadii inay dhammaatay ayaa laga soo qaadahaya haddii masalan qasrigii oo kale uu ku shakiyo war safarkaa u socotaa safar qasri may dhan yahay mise waa maya inuusan dhammayn baa laga soo qaada war qasri ma niyeysato mise ma niyeysa inuusan niyeysa meeshaas sida madhabta ay ku socoto waxa weeye shakigaas ah baabi'inahaya muddada fain shaka hadduu shakiyey hal axdasa ma xadasay wakta duhri duhurka waktigiisii aw ilcasri casrka waktigiisii miyuu xadasay banaa amrahu amarkiisa wuxuu ku dhisahayaa calaa anahu duhru duhurka inuu yahay so hadaas kuma soo oran muddadu waxay ka bilaabanaysaa xadas marka muddadii haddii xadaska ka bilaabanayso wuxuu shakiyey war waktigaan xadasku ma waxa ahaa waktiga duhurka mise galabta casarkiibuu ahaa muddaduna hadda xoogaa waxba isi dheeraana marka wuxuu ka soo qaadayaa buu leeyahay duhurka inay ahaydo muddada casirka iyo duhurka udhexeeya hadhowkii gadaal waa laga jara shakiga dartiis baa loo tuura muddadaas casirka iyo duhurka udhexaysa oo kale ayaa gadaal laga jarhayaayo shakigaasaa loo tuura waxaa laga soo qaadaya duhurka inuu xadasku ahaayo meeshaas muddadu kasoo bilaaba ilaa shakigu waxa weye muddadu ma casir bay bilaabatay mise waa duhur marka duhur inay bilaabataa laga soo qaado walow ajnaba hadduu dunuubo fi lmuddati muddadii dhexdeeda isagoo muddadii ku jiro habeen iyo maalin hadduu muqiim aha saddex beri hadduu musaafir aha isagoo muddadii dhexdeeda ku jira ayuu dunub noqday wajaba nascu inuu siibaa waajiba qofkii lilqusli qubays darti xadiidkii safwaan ibnu casaal buu ku jiray oo uu lahaa inaan masaxano inaana qofafkeeda siibin ayaa hadday tahay nuum iyo qaa'id iyo saasoo kale laakiin min janaaba janaabadii waa la siibi hadday janaabo noqoto qofku janaabada wax kama taree wayse qaadka kaliya wey wuxuu wax ka tara wah waa la dhaqa hadda wuxuu galay shuruudiisii wa sharduhu shardu lkuf shardu masxi lkufi an yalbasahu inuu marto weeye calaa wuduu'in kaamilin wayseqaad kaamila wayseqaadku waa inuu kaamil yihiin meeshaas muxuu diidan yahay lug inuu dhaqoo kufkii geliyo oo lugtii kala dhaqoo kufkii geliyo waa diidan meeshaasna masaladu waxay ka imaanaysaa wayseqaadka la weyse qaadanahayo tartiib baa u shardi ah tartiibtaas hadday u shartaa xibin xibin buu usoo dhaqmahaya bahaaradiisu waxay dhammaystirmaysaa markii xibinta ugu dambeeya uu dhaqo ma u suurogeli kartaa isagoo hal xibin ugu dhiman tahay inuu salaad tukado may weli xadaskii waa qabaayo marka dahaaradu waxay dhammaystirmaysaa xibinta ugu dambaysa markii la gaaro meeshaasay marka ka fiishiyeenoo waxay yidhaahdeen dahaaradiisaan uu hal luga dhaqay dahaaro oo dhammaystiran ma aha marka nebigana sala allahu calay wasalam waa ka yidhi dachumaa fa innii adkhaltuhumaa daahiratayn markii la dacaan qofkii laga siibo iska dhaaf buu yidhi ayagoo labada lugoo daahir yihiin baan gelin marka dahaaradu waxay ku dhammaanaysaa buu leeyahay in weysadii oo dhan la dhammaystire markaa gacan dhaqdi dahaaro ma joogtid wax isku xiran weye dahaarada shardi waa midkaas shardiga labaad wa an yakuuna waa inuu yahay saatiran mid asturahaya ee daahiran daahir waa inuu yahay hadduu isaguba najaaso yahay haddi maxaa lagu tukan karaahay in lagu tukadaa la rabee wax lagu tukan karaa ma jire horta asaga hala dhaqo markaas kabacdi baa uu saalix u noqonahay ilaa in lagu tukadaa la rabay ma lagu tukan kara saatiran waa inuu asturaa lijamiici maxalli lfardi faradka maxalkiisii oo dhan farasku waxa weye lugta inta la dhaqi jiray intaasoo dhan waa inay kuf ku dhammaystira kuftaasi waa inuu gaaraa intii waajib ahayd in la dhammaystiro inta lugta in la dhaqma la dhaqaa waajibka ahayd inmisay ahayd ilal kacbayn soomaa intaas waa inuu kufku gaaraa buu leeyay ilaa wuxuu bedel ka yahay dhaqitaankii la dhaqi lahaa lugta la dhaqi lahaa ayuu bedel ka yahay marka waa inuu gaaraa intii waajibka ahayd maanican waa inuu reebaa linufuudi ilmaaci biyaha gudbidoodii waa inuu reebaa waa inuu yahay safiiq oo biyaha uu celinahayo yihi meeshaasna wuxuu ka fiirinahayaa qofkii la masaxan jiray qaabkuu lahaan jiray qofkii la masaxan jiray yumkinu uu suurogeli yahay mutaabacatu lmashi socod in laysku raacraaciyo calayhimaa labadii qof litaradudi musaafirin musaafirkii noqnoqoshadiisiiyo lixaajaatihi danihiisa uu socsocona marka wuxuu leeyahy qofkan waxaa laga rabay inuu qofku ku socsocdoo danihiisa ku guto hadduu yahay shay markuu dhaqaaqo jeexjeexmaya ama hadduu yahay shay culus oo aan lagu socon karin haddii uu yahay qof ma noqon karo maxaa yeelay maslaxadii maqsuudka ahayd oo laga rabay ma oofinahay wuxuu ahaa shay qofka cagta ugu jiro danihiisa ku gudanayo o ku socsoconahayo marka wixii aan arinta noocaasi oofinayn waxba qof ma noqonaya maslaxadii asliga ahaydoo qofka laga rabay waa meesha ka maqan meeshaas marka wuxuu rabaa qofkii waagii la masaxday inuu qofka hadda la masaxanaya ka agdhowaado oo sifaadkiisii laha sawaaun kaana min jildin maqaar ka samaysnaaye qofka ow libdin suuf laysku dhadhejiyey ka samaysnaaye libdigu waa suufka laysku dhadhejiyey ow khiraqin karmo mudbaqatin laysku daboolay maryo kabab laysku dhadhejiyey oo maryo gabalgabalho laysku dhadhejiyey ahaya ow khashabin qori ka samaysnaaya ow kayri daalika wax kale ka samays ayri daalika wax kale ka samaysnaaya wuxuu rabaa ka samaysnaadee waxaa la rabaa shuruuddaas hore inuu oosiiyo oo wixii qofkii hore sifaadkiisii lahaa aw mashquuqan mid jeexan la jeexay noqon yaayo shudda lagu xiray bisharajin lagu xiray sharajkaasi marka waxa weeye ilaha yaroo daldaloolo kabaha iskarbaha iyo ilaha daldaloolo oo laga dexdusdusiyo xariga laga dexdusdusiyo marka hadduu daldalool leeyahay oo xarig laga dusdusinayo lagu xirxiro oo waxa weeye sharajku waa meelaha daldaloolo gulusyada la gelgelinahayo oo laga dhex dusdusiyo xarigga laga dhex dusdusiyo hadduu kaas ku xiran yahay xataa dhib ma lehu le oo wax iskula xiran yahay laakiin waxaa la rabaa inuu meeshii asturo daboolo walow labisa kufan ixtiraazaad buu galay marka shuruuddii hore uu soo soo dhigay walow labisa hadduu gashado kufan kuf fii rijlin lu kale ah liyamsaxahu inuu masaxo wayaqsil alukhraa midda kalena uu dhaqo ow dahara min arijli lugti hadday ka muuqato shay-un wax wain qalla haba yaraadee min kharqin meel daloosho fii kufi qufka dhexdiisa hadday ka muuqato lam yajuz ma gudahayo lam yajuz ma banaano mise lam yuzi baa dhigan lam yajuz ma banaano marka dahaaraduna waa inay kaamil tahay meeshiina waa inuu waa inuu dhammaystiraa waljurmuuqu kufun fowqa kufi jurmuuqa hadda mar bay u baahan jireen meesha haddii qabowgu tirsi badan yahay inay laba iska korgashadaan ayay u baahan yihiin meeshaana waxaa la rabay inuu kuf masaxo marka hadday labadooda iskor saaran yihiinoo midna lugtii xigo midna koreeyo ma suuro geli kartaa kan koro kaliya in layska mariyo oo markaas sidaa wax ma ku dhalanhayaan buu leeyay marka wuxuu yidhi fain kaana alaclaa kan kore hadduu yahay qawiyan qawi hadduu yahay wal asfalu kan hoosana mukharaqan mid jeexjeexan uu yahay falahu masxu laclaa midka sare inuu masaxuu leeyaho kii koruu qofka asalka ahi noqonayo kan hoosana lafaafad meesha iskaga jirtu kasoo qa wain kaana qawiyeyni laba xoog le hadday yihiin oo midkii kastaaba qof noqon karo awil qawiyu lasfalu qawigu kan hoose uu yahay lam yakfii masxul aclaa kan kore in la masaxaantixi mayso maxaa yeelay qofkii lugta ku jiray qofkaas lama masixine wax kaloo ka koreeya wey wax la masa meeshaas marka wuxuu leeyahy hadday laba iska koreeyaan kan hoose ha masaxo fain wasala albalalu meeshaas haddee waagii hore hal mid ahaa la gashan jiray marka halka midoo lugta haysataa la masixi jiray meeshaa marka haddii mid kaloo lagu daray oo qabow dartiis loogu daray wuxuu rabaa sidii kii hore inuu ka agdhowaado shaygu waa shay ruksaaho waxyaalo badan oo qiyaaso badan uusan gelgelin saasuu rabaa fain wasala albalalu haddii qoyaanku gaaro minhu xaggiisa ilal asfali kii hoose kan koraa jeexjeexnaa oo kii kore ayaa wuxuu ahaa xoogaa khafiifo kii hoose ayaa biyihi gaaraya oo masixii biyihii waa gaareen kii hoosana qawi ah kafaa waa ku filan yuhuu yidhi oo awalba waxaa la rabay inuu qofkaas hoose masaxo biyihiin hadda waa gaarin sawaaun waxaa isla mida masax ee qasada hadduu u qasday masxahumaa labadaba inuu masaxo awil asfala kan hoose kaliya hadduu u qasday faqad oo kale ah ow adlaq hadduu iska idlaaqa si kastaba ha ahaatee hadduu kii kore biyo ku shubo oo kan hoose biyuhu gaaraan markaas dhib ma jiro laa in qasadala calaa faqad hadduu kan koro kaliya u qasto kan koro kaliya hadduu qasto kii hoose biyaha gaaridiisu qasad la-aan bay noqonay waxa la masaxayaana waa midka hoose oo masaxa la rabo kayfiyadii buu hadda galay sida loo masixi lahaa ayuu galay wayusanu waxaa la sunneeyaa masxu acla alkufi kufka korkiisa in la masaxo iyo wa asfalihi hoostiisa iyo wa caqibihi ciribtiisa khuduudan jiidjiid bila istiicaabin camimid la-aantii marka khuduudkaasi sida uu ku sheegayo waxa weeye cagta ingacanta in la saaro bidixdaa ciribta ciribtuu saara gacanta midigtaana wuxuu saaraya faraha hore markaasuu saas labadooda isku dhaafira sidaasuu kuugu fasiri doona laakiin bardu xadiidka meesha ugu adag waxa weeye xadiidkii cali oo low kaana diinu bira'yi lakaana masxu asfal kufi awlaa min aclaaf xadiidkaas ayaa meesha ugu asalaho kufka waxa anfacaya waa korka in laga maso bila istiicaabin dhammaystir la-aanoo meel walba inuu ka masaxa lagama rabo walaa takraarin inuu ku celceliyo dhowr jeer masaxana lagama rabo marka kayfiyadii buu suureeyey fayadacu wuxuu dejiyaa yadahu lyusraa gacantiisa bidixda taxta caqibihi ciribtiisa hoosteeda wayumnaahu midigtiisana cinda asaabici faraha agtooda korka lugti korkuu ka saaraya faraha lugta ayuu saaraya saasuu usoo jiida kan ciribtuu ka dhaqaajinaya saasuu u wadaya labadooda saasuu isku dabamarsiina midna xagga midna xagga saasuu isku dabamarsiina wayumiru lyumnaa midigtiibuu marsiinaya socodsiinaya ila saaqi shanshada xaggeeduu usoo wadahaya ilaa faraha horay saarnay saasuu xagga saaqa shanshada ugu soo wadahayaa buu yidhi walyusraa midii bidixda ahaydna ilaa iyadu hoos bay ku jirtaa ilal asaabic faraha xaggooda ugu waday marka meeshaas wuxuu yidhi waa ashal kayfiyaat sidii ugu sahlan hadduu rabo inuu wax badan masaxo laakiin berdu waxa un kaafigahay waa inuu korka ka mariyo intaasaa iska kaafi fain ikhtasara hadduu ku gaabsado calaa masxi aqali aqali juzin gobolkii ugu yar inuu masaxo oo min daahiri aclaahu meesha ugu hore ugu sarraysa daahirkeeda ah daahiri aclaahu qufku lugta ugu jira aclana waa leeyahay asfalna waa leeyahay aclahaani daahirna waa meeshaan kore asfalna waa leeyaho taxtina waa leeyahy waa meesha cagta xigta marka waxaa la rabaa meesha korea laga masixi jira hoosta biyo lagama gelin jirino lugta lama masixi jirin isagaa la masixi jira korka biyaha ka mariyo sidii qufka loo masixi jira marka wuxuu yidhi fain iqtasara hadduu ku gaabsado calaa masxi aqali juz'in gobol ugu yar masixidiisa oo min daahiri aclaahu qofka dushiisa ee khafku meesha ugu korayso dusheeda ah muxaadiyan oo ku aadan limaxalli lfardi faradka maxalkiisa lugta intii lugta la dhaqi jiray meel ku toosanna ah kafaa waa ku filan marka wuxuu leeyahay musamaa masxi ayaa ku filan masax baa meesha la sheegay meel oon lugtii ku toosan intii la dhaqi jiro qadamtii intii la dhaqi jiro ku toosan korka biyaha ka mari intaas waa ku filan laakiin hoosta inuu ka geliyo kufti hadduu dheer yaho shanshada joogo meel aan lugti intii la dhaqi jiray ku toosna inuu masaxo iyo waxaasuu ma socon karaa wain iqtasara hadduu ku gaabsado cala alasfali hoostii hadduu ku gaabsado awil caqibi ciribtii awil xarfi dhinaca jirjirka awil baadin caloosha hoose hoosta uu ka geliyo mimaa yelil basharata maqaarka waxa la xiriira falaa mayno qofka sidii loo masiixi jiray saas ma ah aclaha la sheegay asfal lama sheegay wamataa daharat rijlu mubdilaad buu galay hadda meesha wamataa daharat markii ay muuqato arrijlu lugtii binazcin siibid qofkuu siibay ow bikharqin dilaac uu qofkii iska dilaacay wa huwa biwuduu'i lmasxi masxa weysaqaadkiisa uu ku jiro kafaahu waxaa ku filan qaslu lqadamayni labada lugood inuu dhaqo faqad oo kale ah wuduu lmasxi iyo wuduu lqasli waa kala duwan yihi hadduu saaka weesaysto oo lugihii dhaqo oo kuf gashado ninkaas wuxuu ku jiraa wuduu'u lqusli buu ku jiraa lugahan waa la dhaqay ee masax kuma jiro haddii uu qofka iska siibo haddana waa iska gashana hadduu qofka iska siibo isaga iyo weyse qaba waa iska gashana saasuu weysaystay lugihiibuu dhaqay ma masixina lugaha waa dhaqay qof buu gashaday hadhowtadii inay iska sii inuu iska siibaa kusoo dhacday weli waa weyse qabaa waa iska siibay waa gashanaya hadda hadduna maxaa yeelay wuxuu ku jiraa wuduu'u lqusli buu ku jiraa wuduu'u lmasxi kuma jiro luguhu waa dhaqan yihiin qof laga siibaa waxba ka dhibi mahayo hadda hadduu ku ceshado haddana qof hadda asagoo weysaysto qof gashadoo kulula midi hadduu saaka subaxdii markuu weysaysanayo qofka gashaday iyo hadduu barqadii asagoo weyse qaba gashaday isla hal wey marka kaas waa wuduu'u lqusli wey weyse qaadkan hadda uu ku jiro lugaha waa dhaq waxba ka bi'in maayo qofuu iska siiba hadduu iska siiba haddana waa iska gashan amaa wuduu'u lmasix waa weysaystay lugihii ma dhaqina waa masaxay hadduu hadda qofka iska siibo le lugihii uma dhaqine hadda waxaa laga rabaa lugaha inuu dhaqo maxaa yeele awal qofkaana weysada u celinhayey markaas wuxuu yidhi wamataa daharat irijlu lugtu markay muuqato binajcin siibid ow bikharqin dilaacid wa huwa bimuduu'i lmasxi uu ku jiro kafaahu waxaa kaafinaya qaslu lqadamayni labada lugood inuu dhaqo faqad oo kale ah weyse qaadku ku burima culamada qaarkoodna waa ku jiraa leh waxaana weyseqaad dhan oo kaamil ahoo dhammaaday wey hadduu siibay hadduusi sidinba dahaaradiisi ninka waa qaba waa dahaaro qaatay dahaaradiisi waa qaba qaar saarihina waa ku jira mushkiladooduna waxay ka socotaa qofkaani ma dahaaro asal ahaa mise waa bedelun min alwudu meeshaasay marka murankoodu uu ka kacay ninkii yidhaha waa bedel wuxuu leeya markii la siibo lugaha la dhaqo ilaa bedeli mudalbiin midna ma haystaan ninkii yidhaa waa dahaaro asalana haddii lugihii uu masaxay oo dahaaradii u dhamaatay hadduu qofka xataa iska baxsho waxba ka bii maaya meeshaas marka weyseqaadkiibuu ka baxay weyseqaad haddii laga baxay weyseqaada waa asalka maxaa ku keena in la xadad buu galay baabu asbaab